faqradda labaad ayaa waxaan kusoo dhaweynayaa sheekh yaasiin shay kasta oo qofku adduunyadan dusheeda uu qabanayo wuxuu ka goostaa midho midhahaasi ama ha noqdaan kuwa qadhaadh ama ha noqdaan kuwa macaan towxiidku waa shayga ugu midhaha badan leh waana shayga ugu midhaha macaan midho qadhaadhna lagamaba goostaba haddaba sheekh yaasiin waxaan kusoo dhaweynayaa inuu isna inoo soo jeediyo ama uu inoo sheego amaraatu towxiid towxiidku midhaha iyo faa'iidooyinka uu leeyahay ee qofka shakhsiga ah iyo waxa weeyaan mujtamaca intaba uu u leeyahay wax ka mida inuu inoo sheego falyatafadal mashkuuran maajuura
الحمd لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصaحبه وسلم تسليما كثيiرا walaalayaal waxaynu maqalnay waynu dhegaysanay towxiidka iyo qaybaha uu leeyahay iyo sida oo kale macnaha kelimatu towxiid ay tilmaamayso iyo waxyaalaha ka soo horjeeda haddii lays idhahdo towxiidka ilaahay subxaanahu wataعala ka warrama waxaa laga warrami karaa wakhti fara badan iyo waxa weeyaan kutub fara badan iyo qoraallo fara badan baa ilaahay subxaanahu watacaala towxiidkiisa iyo towxiidkaa amarada uu leeyahay iyo xuquuqda uu towxiidku leeyahay iyo nawaaqida iyo waxyaalaha towxiidka ilaahay subxaanahu watacaala burinaaya si faahfaahsan oo fara badan baa markaa looga warramaa hase aatee caawa biidnillahi alkariim waxoogaa tambiihaada ayaa biidnillahi alkariim aynu qaadan doonnaa waxaan baraarujin lahaa dhowr qodobo markaa ku saabsan amarada ilaahay subxaanahu watacaala towxiidkiisu uu leeyahay marka koowaad waxaynu ognahay siduu sheegay akhuuna cabdiraxmaan shay waliba wuxuu leeyahay midho hadallada aynu leenahay iyo acmaasha aynu samaynayno mid walba waxa ka dhasha midho midhahaasi waxay noqdaan midho nafci leh oo qofka anfaca waxaa kale ay midhaha qaar noqdaan midho qofka dhibaato u geysta waxau dhi calaamat ibnulqayim raxmat ullaahi tacaala calayh fakullu khayrin fi dunya waalaakhira fahuwa min amaraati towxiid khayr kasta oo adduunyada lagu dul goosto ama aakhiro loola dego aakhiro la goostaa fa kulluha min amaraati towxiid dhammaanteed waa midhihii ilaahay subxaanahu watacaala towxiidkiisa waxa uhi shar kastoo adduunyada ka dhaca iyo shar kastoo aakhiro lala kulmaa isna wuxuu yahay min amaraati shirk ilaahay subxaanahu watacala loo shirki sameeyo oo qofku uu cid la caabudo ama xuquuqdii rabbi uu lahaa cidaan ilaahay subxaanahu watacaala ahayn uu siiyo ayaa waxay noqonaysaa amaradeedu ama midhaheedu midho laga goostay markaa shirkigaa oo waxa weeyaan shar ah oo aan wanaagsanayn ilaahay subxaanahu watacaala towxiidkiisu amaradiisa waxaa ka mida towxiidka ilaahay subxaanahu watacaala ee khaaliskaa ee addoonku ilaahay subxaanahu watacaala u badhax tiraa wuxuu u dhalayaa ama qofkii u noqonaya amni taama adduunyada iyo aakhiradaba ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yidhi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun ilaahay subxaanahu wataala wuxuu inoo sheegay dadkii ilaahay rumeeyey ee walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ilaahay subxaanahu wataala rumayntay rumeeyeen ee towxiidka ilaahay subxaanahu watacaala ay la yimaadeen aan wax dulmiya aan ku dheehin bimacnaa shirki aan ku dheehin ilaahay subxaanahu wataala wuxuuhi ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun ilaahay wuxuu ballan qaaday dadkii la yimi towxiid shirkina aan ku dheehin laba arrimood baa ilaahay subxaanahu watacaala u ballan qaaday wuxuu ballan qaaday amni waxaa kaloo ilaahay subxaanahu watacaala u ballan qaaday hidaaya ilaahay uu yidhi ulaa'ika lahum lamnu wahum muhtaduun a'immadu waxay amnigu wuxuu shamlinayaa amni adduunyo iyo amni aakhiro hidaayaduna waxay shamlinaysaa hidaayatun fi dunya wa hidaayatun fi laakhira manaa qofku inuu adduunyadii amni helo iyo sidoo kale aakhira ilaahay subxaanahu watacaala inuu ciqaabkiisii ka badbaado sidoo kale inuu hidaayo adduunyada helo qof hanuunsan uu noqdo xaqii ku hanuunsan cilmigii naafica ah iyo camalkii saalixa ahaa aakhirana mid ku hanuunsan ilaahay subxaanahu watacaala waxay jannadiisa iyo naxariistii ilaahay subxaanahu watacaala qof hela ilaahay subxaanahu watacaala towxiidkiisa waxaa amaradiisa ka mida ana allaha tabaaraka wa tacaala yakfiru bitowxiidi addunuuba wayukafiru bihi sayi'aat ilaahay subxaanahu watacaala dunuubta qofka wuxuu kaga dhaafaa oo sayi'aadkana uu kaga asturaa bisababi towxiid qofka haduu towxiid kaamila uu la yimaado ilaahay dembigiisana waa dhaafaya sidoo kale dunuubtiisana ilaahay subxaanahu watacaala waa asturaya nabigeenni mxamed ah calayhi الsalaaةu wasalaam xadiiث اlqudsi min xadiiثi anas bn malik radi allahu tacaala canhu ayaa nebigu waxa uhi ilaahay baa waxa uu yidhi ya bna aadam inaka low aataytanii biquraabi اlardi khadaaya in aadanow haddaad ila timaado dhulka muggi wax ku dhow oo dunuuba dee adana aad ila kulantaado aanin shirki samaynin waxaan kuula kulmaya dhulka muggi oo dembi dhaafa macnaa dhulka muggi oo dembi dhaafa qofku wuxuu ku helayaa ilaahay subxaanahu wataala tawxiidka isagoo u badhax tira oo ilaahay subxaanahu wataala kelidii caabuda oo tawxiidka haba yaraatee wax shirkiya aan ku barxin ilaahay subxaanahu watacaala tawxiidka waxa uu ka dhigay oo amaradii tawxiidkaa in qofku sababta tawxiidka khaadu tawxiidka badhax tiro in ilaahay subxaanahu watacaala aakhiro jannadiisa marka uu gelaayo cubaadata bnu saamit ayaa waxa uu yidhi rasuulkeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi man shahida an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu وأنا محمدا عبده ورسوله وأنا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأنا الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان على ما كان من العمل وحن النبي عليه الصلاة والسلام حديث كان قفك قراء من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قف كلمة لا يمادة وكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإلهي سبحانه وتعالى أكلي مركا عبادته isagoo haba yaraatay cidna ilaahay subxaanahu watacaala aan la wadaajin waxaa nebi maxamed yidhi ilaahay adkhalahu allahu ljanna ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa ayaa markaa uu geliyaaba nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay min xadiidi jaabir simaam albukhaari ee muslimba ay wariyeen man maata laa yushriku billahi shay-an dakhala aljanna qofka dhinta ee hoyda ee adduunyada ka taga laa yushriku billahi shay-an isagoon ilaahay subxaanahu watacaala cid la caabudin ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa inuu gelaayo ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay waxaa kaloo walaaila amarada ilaahay subxaanahu watacaala tawxiidkiisa ka mida amarada qofka uu goosanaya muwaxidkii ana atawxiida yamnacu adukhuula annaara bilkuliya idaa kamula atawxiidu fi lqalb qofka tawxiidkiisu hadduu dhammaystirmo oo tawxiid kaamilo qofka uu la yimaado oo tawxiidka xuquuqdiisina uu ilaaliyo qofkaasi haba yaraata ilaahay subxaanahu watacaala cadaabkiisa geli maayo oo cadaab markaa is arki maayaan waxa imaam muslim iyo imaam bukhaariba ay wariyeen min xadiidi citmaan binu malik radi allahu tacaala can xadiidkii markaa dheeraa inuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam faina allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtaqii bidalika wajha allah rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabigii citmaan binu maalik ayaa nebiga u yeedhay yihi guriga iigu kaalay si meelaan marka aan ku tukada aad igu samayso gurigaya ka mida nebigu waa u tegey calayhi salaatu wasalaam dadna rasuulkoo sunnihii ku jiro laba ragcadood tukanaya ayaa nin maalik binu dukshim loodhan jiray oo saxaabiga lasoo hadal qaaday dabeedna waxoogaa waa ninkii waxbaa laga sheeg sheegay markaasaa rasuulku wuxuuhi calayhi salaatu wasalaam alaysa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah yaanu sidaas qirayn markaasaa lemey nebi allow sidaa waa leeyahay markaasaa nebigu wuxuuhi calayhi salaatu wasalaam faina allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtaqii bidalika wajha allah ilaahay subxaanahu watacaala naarta waxa uu ka xarimay waxa weyaan qofka laa ilaaha ila allah yidhaahda isagoo mukhliska ah oo sidaa ku raadinaya ilaahay subxaanahu watacaala wejigiisa oo munaafiqnimo iyo riyaa iyo wax la mida markaas aanay ka ahayn ahlulcilmiguna xadiidka markay masharaxayaan ee faina allaha xarama cala naari lafdigaa isdul taagayaan waxay tilmaamaan hadduu qofka tawxiidkiisu qawi yahu dhammaystirmo ilaahay subxaanahu watacaala bilkuliya inuu naarta qofka galaba rabbi waa ka xarimay hadduu tawxiidkiisa tawxiidka la yimaadana xuquuqdii tawxiidka uu meel kaga dhaco oo tawxiidkii qofkaanu markaa xoog badan oo kaamil aanu ahaynna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka xarimaa inuu naarta marka uu ku waaro oo qof naartii ku waara uu noqdo iimaankiisu daciifba ha ahaadee ilaahay subxaanahu wataala waa ka xarimaa waxaa ilaahay subxaanahu wataala uu tawxiidka ka dhigay oo bimacna min amaraati tawxiid ka mida in tawxiidka lagu gaadho ilaahay subxaanahu watacaala raalli ahaanshihiisa laguna gaadho fadli fara badanoo ilaahay subxaanahu watacaala laga helo laguna gaadho in qiyaamaha lagu guulaysto rasuulkeeni maxamed ahe calayhi salaatu wasalaam shafaacadiisii sida marka abu hurayra nebiga uu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam imaam bukhaari ee muslimna ay soo saareen nebiga abu hurayra su-aal buu weydiiyey wuxuuhi yaa rasuul allah man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama dadka yaa ugu xiga oo ugu mudan shafaacadaada inuu helo maalinta qiyaamu nebiga kuhi calayhi salaatu wasalaam waxaa rasuulku yidhi abu hureyra waxaan yaqiinsaday oo aan hubay su-aasha inaanay cid adiga ka horraysa marka aanay weydiinayn ihtimaamka aad cilmiga siinaysa markii aan arkay markaasaa nebigu jawaabtii markuu intaa ka horraysiiyey ayaa wuxuu raaciyay ascadu nnaasi bishafaacati yowma alqiyaama man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbihi aw khaalisan min nafsihi waxaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qiyaamaha waxaa ugu xiga ascadu nnaasi bishafaacati qofka shafaacadeeda qiyaamaha ugu xiga waa qof laga helay laa ilaaha ila allah kelmada tawxiidka markaa la yimi oo afkun aan kaga dhawaaqina khaalisan min qalbihi xaalo uu yahay mid markaa qalbigiisii ka badhax tiray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala si markaa waxa weeyaan dhammaystiran oo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doonaya ula yimi waxyaalaha walaalayaal amaraadka ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisa amarada ay leedahay ay ama tawxiidkaasi uu leeyahay waxaa ka mida addoonku hadduu muwaxid yahay oo tawxiid khaalisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ula yimaado oo tawxiidkiisu qawi marka uu noqdo qofkaas waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala u fududeeya acmaasha saalixana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u fududeeya munkaraadkana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka ooda oo waxa ilaahay u fududeeya qofkaas munkaraadka inuu ka tago sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala daacaadkiisana uu guto bal waxaa u fiirsanaa rasuulkeeni maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam kayfa kaanat cibaadatuhu cibaadada nebigu caynkahayd calayhi salaatu wasalaam salaadiisu siday ahayd nebiga soomkiisu siduu ahaa sidee ayaa nebigu marka naaxiya xagga cibaadada laga eego siduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam so waxaa sabab macnaa tawxiidkiisa ayaa nebiga qawi ahaa calayhi salaatu wasalaam oo tawxiidka qalbiga nebiga iyo iimaanka qalbiga nebiga ku nagaa ayaa mid xoog badan ahaa rasuulkana inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waayo tawxiidku wuxuu keenaa khashya waxaanuu keenaa markaa wax weeyaan taqwo saasaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam wallahi innii la akhshaakum wa atqaakum waaclamukum billaah ilaahay baan ku dhaartaa anigu waxaan ka ilaahay idinku cabsida badan leh ilaahay subxaanahu wa tacaala xuduuddiisana idinku aqoonta badan leh sidoo kale min amaraati tawxiid waxaa ka mida tawxiidku midhaha uu leeyahay qofku inuu ku sabro cala almasaa'ib qofku hadduu saaxibu tawxiid uu yahay oo tawxiidkiisuna qawi yahay hadday masiiba asiibto qofkaasi waa sabraya waayo ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuuhi waman yu'min billaahi yahdi qalbah qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeya ee ilaahay subxaanahu wa tacaala waxida ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisa u badhax tira yahdi qalbahu ilaahay qalbigiisa ayuu markaa uu dejinayaa culimmadana waxa ay ku fasireen in macno aayaddu uu yahay kelimatu yahdi qalbahu macnaheedu inuu yahay in qofku markay masiiba qabsato hadduu saaxibu tawxiid yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dumaanino siinaayo iyo xasillooni oo qof degan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka yeelaayo amaraadka ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisu marka uu leeyahay waxaa walaalayaal ka mida saynu horeba u tilmaan qofka bimacnaa ficlu lkhayraat baa ilaahay subxaanahu wa taala u fududeeya waxna ilaahay u fududeeya markaa tarku lmunkaraat waxaynu tusaale u soo qaadan karnaa nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam isagoo nin dhallinyaro ah oo jooga markaa daarulqurba daar markaa qariib uu ku yahay oo degaankiisii aan ahayn waayo qofku markuu dhallinyarada yahay munkaraadka qaarkood inuu sameeyaa waxay nafta ayaa marka waxa ugu yeedhanaya ayaa xoog badan sida zinada oo kale markuu daarulqurba joogna ciduu iska dhowro sumcadiisa ka ilaashado ayaa waxa weeyaan aan jirin ama yar sidoo kale markuu qofku daarulqurba uu joogo haddaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay xuduuddiisu aanay xidhaynin waxa weye mar waxa u sahlan inuu munkaraadka uu sameeyo waxyaalaha naftiisu marka ay jecesha uu sameeyo sidoo kale addoon buu ahaa oo guri reer ayuu joogay qofku markuu addoon yahayna qofka sumcadda dhisi isu dhowro markaa isuma dhowro iyadoo waxaasoo dhammi ay jiraan ayaa nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam gabadhi markii ay doontay xumaan ay ka doontay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa badbaadiyey waana markaa waanu ka firado ficil iyo qowlbu markaa isku daray nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam oo qowl ahaan markay tidhi hayta laka wuxuu qaala macaada allah ilahay baan subxaanahu wa taala waxaad igu baaqaysaana ka magan galay waana cararo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxuu inoo sheegay inay albaabka marka ay u tartameen ilahay wuxuuhi kadalika linasrifa canhu su'a walfaxshaa inahu min cibaadina almukhlasiin ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu leey sidaa ayuu nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam uga dunay xumaantii iyo zinadii aan uga dunay markaasaa ilaahay tacliiliyey oo wuxuuhi innahu kaana min cibaadina almukhlasiin waxa uu ahaa nebiyullaahi ibraahiim nebiyullaahi yuusuf innahu min cibaadina almukhlasiin addoommada iyada marka aanu doorannay ayuu ahaaba ilaahay subxaanahu wa tacala kelimatu lmukhlasiin waxaa la akhriyay marka bikasri laam iyo bifatxi labadaba mukhlasiin iyo mukhlisiin labadaba waa qiraa'o marka mar waxay noqonaysaa addoon ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada u badhax tira oo ilaahay waxida ayuu ahaa taasana ilaahay ku badbaadiyey marna waxay noqonaysaa addoon ilaahay uu doortay oo wuxuu ku doortay ay tahay tawxiidka uu la yimi ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku badbaadiyey sidoo kale qofku hadduu tawxiidka amaradiisa waxaa ka mida in tawxiidku marka uu dhammaystirmo qalbiga marka qofka uu dego xababa allahu lisaaxibihi liimaana wazayanahu fii qalbi wakaraha ilayhi kufra walfusuuqa walcisyaan wajcalahu min alraashidiin haddii qofku yahay saaxibu tawxiid tawxiidka amarada uu ka helaya waxaa ka mida qofkaasi inuu qofkaasi noqdo qof ilaahay uu jeclaysiiye iimaanka in ilaahay subxaanahu wa taala iimaanka qalbigiisa ku qorxiyo inuu qofku naco kufriga iyo fisqiga iyo mukhaalafo kastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku waxa weeyaan uu ku khilaafayo shareecadiisa waxaa kaloo qofku uu noqdaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka tawxiidka kaamilkaa uu ku arsaaqay ilaahay amaraadka ilaahay uu siiye ka mida inuu qofku noqdo qof nafta u bixiya ilaahay subxaanahu watacaala dacaadkiisa ku dadaala ilaahay subxaanahu watacaala dacaadkiisa marka inuu la yimaado oo saxaabadii nebiga ridwaanullaahi tacaala calayhim waxaa dhacday dhibaatooyin badan oo soo gaadhayay waxay ugu dulqaateen ama waxa u sahla inay u dulqaataan oo dhibaatooyinka waxa weeye ay nafta waxa weeye aanay aanay- nafta aanay dhibin ama nafta ha dhibtay aanay aanay dib uga noqonin waxa u sahlay markaa quwatu iimaanihim وقوة توحيدهم لله عز وجل تاسنا مركا أمثلة فربضان يا مواقف فربضان الصحابة النبي إلا يمادين أيام مركا صمد إيا علامة وا وحكم دلحة بن عبيد الله يا وحلي قيس بن حازم سماه البخاري رحمة الله تعالى عليه أغريي أيا وحلي دلحة بن عبيد الله وقعنا فآله أيا وحن أركي وقت الدنبي ووحا ويانا قبل النبي عليه الصلاة والسلام قريد السين بدن كبعدي مركاسا وحا ويا دلحة بن عبيد الله وحا قعنتك قد عاي markaasuu wuxuu ii sheegay dagaalkii uxud markii uu socday ayaa waxaa dhacday rasuulkeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam warmaha lagu soo tuuro ayaa waxaa dhacaysa buu leeyahy wax kaleon ku difaaca marka aan waayo aan gaashaan ama aan uga dhigo ama bir aan uga dhigo marka aan waayo waxaan u dhigaya markaa gacantayda marka gacantayda waxa naafiyey waxay ahayd warmihii rasuulka lagu soo tuurayay calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa dhacaysa markaa inaan u dhigo oo rasuulka aan kaga difaaco markaa saaxibu tawxiid amaraadka ilaahay subxaanahu watacaala uu siinaya waxaa ka mida inuu ilaahay u fududeeyo makaarihida in aalaamta iyo dhibaatooyinka soo gaadhaya ilaahay subxaanahu wataala wax sahlan uga dhigo amaraadka walaalayaal tawxiidku marka uu leeyahay waxaa ka mida qofku hadduu ilaahay subxaanahu watacaala uu waxido ummadda ahlu tawxiid ay noqoto ilaahay wuxuu siinaya alfatxu walnasri fi dunya waxa ilaahay uu siinaya hiil adduunyada in ilaahay u hiiliyo in ilaahay subxaanahu wataala uu tamkiin siiyo cadowgooda ay ka itaar roonaadaan ilaahay siduu ku yidhi fi suurati nuur إلهي سبحانه وتعالى وحده وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله ولا ولا ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا إلهي سبحانه وتعالى مركو إنه شيئا وحي إلهي وبلن قاضي الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم أي من هذه الأمة وحربوا وبلن قاضي أي إلهي سبحانه وتعالى وحي كتعليلي وعلقوا كدقي yacbuduunani laa yushrikuuna bi shay bimacnaa waxaa loo siiya tamkiinka waxaa adduunyada gacanta loogu geliyey waxa ay u noqdeen dad markaa waxay cadowgoodii ka itaaroon waxa ilaahay subxaanahu wataala yacbuduunani way caabudayaan oo laa yushrikuuna bi shaya aniga waxa way cid ila caabudi maaya marka amaraadka tawxiidku leeyahy waxaa ka mid a in ilaahay subxaanahu wataala dadka ahlu tawxiidka uu siiya nasri ilaahay uu siiya markaa furasho iyo cadowgooda inay ka itaaronaadaan wa akhiiran waxaa ka mid ah amarada tawxiidka ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay إن الله يدافع إن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة إلهي سبحانه وتعالى موحدين تا فإلهي سبحانه وتعالى وكالدفاع شرورته هي مصائبته الدنيا مركا كدعدا أي إلهي سبحانه وتعالى وكالدفاع وأنا ربي وكوك الله ضيستا الحياة الطيبة وإلهي سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة مركزتك أهل التوحيد كها adduunyada inta ay joogaan waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu siinaya xayaatun dayiba min xayaada noloshii wanaagsanaydna waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu watacaala dadkii ahlu tawxiidka uu ka difaaco sharar fara badan taana waxaynu haynaa tusaalayaal fara badan waxaa ka mid ah rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam ayaa sida jaabir bnu cabdilaahi radi allahu tacaala canhu uu wariyey wuxuu leeyahy dagaal baanu ka soo laabannay oo annagu nebiga la soconnay calayhi salaatu wasalaam dadna geed hadh badan ayaanu ku soo baxnay annagoo xilli duhura oo qoraxda ay kulushahay doox ku soo daadegna kayntii ka mid geed aadu hadh fiican oo hadhgiisu wanaagsan yahay markaasaanu low tarakna hada lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam kan maynu nebiga u dayno markaasaa nebigu hoos jibsaday calayhi salaatu wasalaam waxaanuu sudhay seeftii geedka markaa giftinadiisii mid ka mid ah ayaa nebigu uu sudhay calayhi salaatu wasalaam markii uu sudhay ayaa waaba rasuulku noo yeedhaaya oo rasuulka nin gaala inuu seeftii intuu la dego galka ka saaray ayaa rasuulku kaga qabtay maxay laabta uu kaga qabtay markaasuu nebigu wuxuu kuhi ma yamnacuka minii yaa muxamed maxamed ayuu iga kaa celinaaye markaasuu nebigu uhi allah ilaa ninkii seefti markii dambe ay ka dhacday oo nebigu uu qaato rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam man yamnacuka minii markaa taas waxa ay tahay in allaha yudaaficu can aladiina aamanuu ilaahay subxaanahu watacala wuxuu ballan qaaday dadka ahlu tawxiidka in ilaahay subxaanahu watacala uu difaacayo waxaa ka mid ah khaliil raxmaan nebiyullahi ibraahim cadowgiisii ama mushrikiintii xilligiisii joogtay waxa ugu weynay ku samayn karayeen ayay ka fekereen waxa ugu weynay marka ay ku samayn karayeenna wuxuu ahaa in nebiyullaahi ibraahim la gubo oo nolosha lagaga jaro isagoo gubanaya marka dadna dab ayaa lagu tuuray ilaahay subxaanahu wataala wuxuu qulnaya waxaa qulnaya naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahiima ilaahay subxaanahu wataala wuxuu inoo sheegay in naartii rabbi uu kuyidhi markaa qabow oo nebiyullahi ibraahiimna markaa badbaadi oo tu nabadgeliso markaa noqo khulaasada ikhwaani fillah waxa ay tahay towxiidku wuxuu leeyahay amaraad aad iyo aad u fara badan khulaasaduna waxay noqonaysaa khayr kastoo adduunyada yaalla waa min amaraati towxiid shar kastoo adduunyada yaallana waa min amaraati shirki khayr kastoo aakhire la helana waa midhihii ilaahay subxaanahu wataala towxiidkiisa shar kastoo aakhire la dhacaana waa amaraadkii markaa shirkiga waxaa khulaasadu ay tahay qofku inuu ku dadaalo inuu ilaahay subxaanahu watacaala towxiidkiisa uu ilaaliyo cilman wa camalan wa dacwatan saddexdaba isagoo marka cilmi ahaan barasho ahaan ku camalfal ahaan iyo dacwad ahaanba ilahay baynu subxaanahu watacaala ka baryaynaa in waxa aynu nidhi rabbina waafajiya camalgelinteeda sala allahu calaa rasuuli illahi wcala alihi wasaxbihi wasallam
جزاه الله خير الجزاء